بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى bismillaahi araxmaani araxiim wacan oo wanaagsanna khiyaarta hawada naga dhegaysanaysaay ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka qodobada caawa barnaamijkaaad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid a ciidamada mujaahidiinta oo maanta la wareegay xiradii ay murtadiintu kaga sugnaayeen tuulada ilbaq ee shabeellada dhexe waaliga wilaayada islaamiga ah ee shabeellada dhexe oo ka warbixiyey guulaha mujaahidiinta ee gobolkiisa iyo fashilka xasan gurgurte fariinna u diray beesha abgaal cismaan barnaamijka ayaad ku dhagaysan doontaan beesha wacaysle oo xoolo geel ah ku wareejisay ciidamada mujaahidiinta ee ku jilbi xiran furimaha hore ee dagaalka qodobadaas ayaad caawa barnaamijka kaga bogan doontaan waxaad si toos ah inooga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha al andalus ee wilaayaadka islaamiga dhegaystayaal ku soo dhowaada waa mar kale iyo faafareebka wararka أسرج العزم جوادا صائلا
waa hagaag dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaanu gudagali doonaa iyo qodobkiisa ugu horeeya ciidamada mujaahidiinta ayaa gelinkii dambe ee maanta la wareegay xeradii ay maleeshiyaadka murtadiintu kaga sugnaayeen tuulada ilbaq ee dhacdaa inta u dhexaysa balcad iyo deegaanka qalimow kadib markii ay halkaasi isaga carareen maleeshiyaadkii riddada ee xeradaasi ku sugnaa راهلا يسكب لحن النصر في الأسماع waa hagaag dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaad dhegaysanaysaan waaliga wilaayada islaamiga ah ee shabeellada dhexe sheekh yuusuf sheekh ciise kaba ku tukade ayaa ka warbixiyey guulaha mujaahidiinta ee shabeellada dhexe iyo fashilka xasan gurgurte wuxuu dhanka kale shiikhuu fariin u diray beesha abgaal cismaan بسم الله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وحن إلهي كو معذرنا سبحانه وتعالى قوشة iyo barwaaqada roobka nicmada ilaahay uu siiyey walaayada shabeellada dhexe ee islaamiga iyo cadowga uu ka dul qaaday ee daashaday ummadda muslimiinta ah kana hor istaagay nabaddii iyo noloshii iyo ku dhaqanka shareecada islaamka intaas kadib xaaladda wilaayada haddaan ka warbixiyo wilaayada shabeellada dhexe ilaahay fadligii maanta oo ah ramadaan uu yahay labaatan iyo saddex soddon iyo saddex maalmood ka hor ayaa mar keliya waxaa dagaal iskala bilowday koonfurta wilaayada iyo waqooyiga magaalada califool dheere iyo afarta tuulo meeshi la dhihi jiray iyo daarunicmo iyo cali axmed iyo alkawtar ayaa dagaal iskala bilowda maalin keliya ilaahay fadligii soddon iyo saddex maalmood kadib ilaahay mujaahidiinta waxaa u makaniyey wilaayada laga bilaabo califool dheere ilaa cali axmed inta udhexaysa marka laga reebo aadan yabaal oo ay ku go-doonsan yihiin koox yar oo xagga hiiraan ka timiday iyo a'immatul kufrigii dadka abgaarahoo meeshan degan fidnada ku ahay aan is leeyahay ilaahay dunubtoodii iyo dembigoodiyaa lugaha uga xira meesha insha allahu tabaaraka watacaala marka meeshaas laga sooco dhammaan wilaayada inteeda kale gacanta ayay ku jirtaa marka degmada aaday bal dhismaheeda laga soocay adana hareeraheeda ayaa la joogaa insha allahu tabaaraka watacaala haddii aan si faahfaahsan uga warramo ee dhulka la tegey haddaan ka bilaabo dhinacan waqooyi daarunicmo oo degmada ruunugood ka mid ah alkawtar oo aadan yabaal duutuulooyinkada ka mid ah iyo cali axmed boos hareeri iyo boos caduur iyo boos jawiil iyo xirka dheere oo iyaguna ah degmada aadan yabaal dhulkaas kulligiis mujaahidiintu gacantay ku dhigeen waxaana loogu soo dhoweeyey walaayada si aada u diiran oon ilaahay uga mahadhayno caddaysana mowqifka bulshada shabeellada dhexe iyo hilowga ay u qabaan walaalahooda mujaahidiinta xagga kore isla maalintaas bishu ay ahayd labaatanka iyo kowda shacbaan magaalada califool dheere ayaa waxaa ka bilowda dagaal mujaahidiintu waxay la wareegeen dhulkii la dhihi jiray afarta tuulo sida califool dheeraha biyocadde ceelbaraf miirtaqwo oo dhammaantood dhulkii deegaanka hoos imaan jira degmada mahaday ah kadibna markii cadowga ilaahay uu meeshaas looga adkaaday oo cararay ciidanku waxay isku baahiyeen degmooyinka deriska ah ee sida deegaanada jowhar iyo degmada raagaceelle deegaanadeeda waxayna tageen qabdaco warciise iyo qor dheere oo degmada ka mid ah degmada saagaceelle kadibna cadowgii ayay soo daba galeen meeshaas ka soo jabay waxay uga daba yimaadeen burso sheekh meel la yidhahdo oo degmada cadane ka mid ah degmada cadane waxay haddana soo gaareen ciidankaas markii meesha ilaahay ku jabshay meesha la yidhaahdo somadaare halkaas oo ilaahay mar kale ku jabshay cadowgii ayna u carareen xagga xaaji cali oo dhowr iyo toban kilomitir u jirta sumadaare xagga kale degmada cadale deegaanada laba garas warfaarax kaadheerey dhulkaas oo dhan ayaa mujaahidiintu ay saydareeyeen dagaalla ay isaga hor yimaadeen murtadiinta nooc kastoo yihiin kadib waxaa ilaahay mahaddiisa intaas oo furimood in aan wax qof u nisbo sheegata abgaal oo shacaba oo xabad kusoo rida mujaahidiinta inaan la arkin dadkuna ay biyo la garab taagnaayeen iyo baad mujaahidiinta soo dhoweyntuna ay ahayd sida kaamirooyinka laga arkaayo dadka inay xambaaraan shacabku riirholowga ay u qabaan daraaddeed marka ilaahay fadligii mujaahidiintu waa soo gudbeen nimankii ka yimid califool dheere iyo raggii halkan ka tegey oo iyaguna ku sii daray degmada cali guduud wartii dibi samatar juxaay iyo axmed kamiin iyo aakhirkii guulane kadibna mujaahidiintii ka yimiday califool dheere iyo kuwii ka yimida daarunicmo waxay ku kulmeen barkulan u dhoqday magaalada la yidhaahdo xagarey iyo alfurqaan halkaas ayay mujaahidiinta isaga hor yimaadeen dadkii degaankaas deganna alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin ilaahay wax looga mahad celiyo ayay sameeyeen dadkii way u gurmadeen raggii walaalahoodahay labada dhinacba way soo dhoweeyeen jazaahum allahu khayran arrintaas marka haddii aan qiimeyn ku sameeyo qiimeyn bulsho runtii waxaad ka arkaysaa inay tahay mowqif aada u fiican oo aada u qiimo badan inay qaateen bulshada shabeellada dhexe khaasatan beesha afgaal ismaan in ay yihiin dad muslimiin ah mashruuca ashahaada la dirirkaana aysan qayb ka ahayn dadka hadda kala daba ordaya arrintaasna aysan iyaga wakiil ka ahayn waxay uga mahadiyeen soo noqoshada wilaayada ilaahay fadligii arrintaasu marka waa arrin farxad leh bal- balcadaa la tegey waxaa la qabtay xamardaye dhulkii la dhihi jiray garas bintow iyo dhulkaas ayaa mujaahidiintu la wareegeen falilaahi alxamdu intaas marka haddaan uga tago dagaaladii iyo xaaladda wilaayada iyo qiimeynta bulsho waxaan rabaa inaan fariin ga- uga diro halkan beesha abgaal ismaan si gaar ah si guudna ee shabeellada dhexe dadka degan oo muslimiinta oo qabaa'ilka kala duwan waxaan idin leeyahay si guud dad muslimiin ahaatiin muslimkuna waxa weeye macnihiisu alistislaam lilah in ilaahay la isu dhiibo bitawxiid tawxiidkuna waxa weeye inaad ilaahay aada ilaah ka dhigato oo asaga keligii aada caabuddo cibaadadiisana waxaa ka mid a in aad kitaabkiisa ku xukuntanto waa inaad daaquudka ku kufriso waman yakfur bidaaquuti wa yu'min billaah faqad istamsaka bilcurwati alwutqa muslimnimadii dhabta ahayd ninkaas ayaa qofkaas ayaa qaatay nin annaga wuxuu rabaa adag diinta haddaad si dhaba u qabsatiin ilaahay xaaladiina adduunyo midina aakhira waa hagaajinaya diintuna ma qabsan kartiin oo cadowgaas kusoo duulay ee kirishtaan leh ee soomaali leh ee afrikaan leh madooba ayaa kusoo duulay oo aan ogolayn in dadkaanu nabad noqdo diinkooda ay qaataan ku walaaloobaan dalkooda dhistaan batroolkooda qotaan badahooda ka shaqaystaan cadowga iska dhaqaajiyaan cadow soo duula ayaa jooga soona kiraystay dad magacyada af- soom- soomaali ka ah iyo muuqaalka iyo reerka ay ka dhasheen dhaqanka iyo suluugga iyo ujeedooyinka ay- ay fulayaan gaala ku ah oo uu u horeeyo xasan gurgurta waxaan idin leeyahay marka faraanta si gaar aan abgaal u dirayo waxay tahay abgaalow jazaakum allahu khayran horta degaankii mujaahidiinta waxaa mar walba raadiyaha laga sheegi jiray meesha abgaalo waxay raacsan tahay ee dowladda waxaasoo gurguurtay dadka ku sheegi jiray zuqruf alqowl war aan waxba ka jirin waxaad caddayseen mowqifkiina rasmiga ah ninkaas marka maanta waxa weeye waa nin ceelku sii dhacaya ninkii gacantiisa u dhiiba ceelkaasoo kula rida waxaan leedahay abgaal ismaalow ninkaasoo ceelow ku socdaa yowsan idin salfanin oo sidiisaba hadda meelaha uu nuutaxlayhayo wuxuu raabaa cidow ceelka la galo waa in la xisaabtamo ninkaas cimrigiisii siyaasigahay waa dhammaatay guddiyow idinsoo diray abgaalow dagaalka ha la galo guddigana waa taqaaniin cabdulaahi mukhtaar iyo muxuu ahaa afcaseeye iyo xaadoole iyo afghanistan dhexdiisa waxay ka yihiin haddii diin la yidhaahdo haddii hoggaan dad bulsho la yidhaahdo adduunka intay nabar ku leeyihiin noocaasu marka waa dad iska jeeblayaala oo raba inay afgaal sida eri dabaax u gadaanay ka gataan asaga isaguna uu gaalada kasii galo maantana ayagiyo hadda oo waxuu la fadhiyaa meesha la yidhaahdo ee, cadalaa la she- laga sheegayo cimrigiisii siyaasi ahay hadday marka saddex iyo toban beela ka dhiman tahay waaba haddaan kula sinno in marka loo diyaargaroobo oo aan lagu mashquulin ninkaan cabaadkiisa ninkaanu ee, maanta waxuu leeyahay waxbaan dhiibaa xoolaan baxaa war saddex sanaad joogtay xoolahaad beriga aada baxayso intaad la jirta bal in in lays warsado saddexda sannadood yow wax siiye cidda oo wax siiye yaa waay saddex sannadood waa ninka ninkaanu mudhow lacag haayo waxuu aaday dhuusamareebo u aaday wax alla waxay haysteen habar gidiraa ka qaadatay markaasay dhahan waa xaasad xoole ii sidee iyo xoodigaan ka xuubsadeen inta ka xuubsadeen hal askarina kuma soo dirin sababtoo ah waxay ogyihiin waxuu ka gadaayo inay dhiigooda iyo igaartooda tahay kuma ajarna moogtaa dad wax gartaa meeshaas jooga waa ka diideen xawaallo intuu tago war abtayaal yiri oo xawaalle abtayaashiisna waa yihi waana ku soo dhex koriyo dadaan ayaga ahaynba ma yaqaan oo intuu soo dhammaaday ma yaqaano weligiis soonacaldha xataa ma iman iyo galcad weligiis ma tegin hadduu dad yahay waa reer hiiraan hadduuba gobol iyo reer goboleed yahay waa u tego abta dhulka isku tumo waxaad ogeedeen meel cidlaha uga tegay ayagiyow isku diray wax alla wuxuu siiye waa ka mantajiyey maanta markay ku caddaato haddana inta ordayow inta yimiday cadala yimiday ma dhihin ee abgaalo waxaa xaadara ma dhihin cadala iyo xamar xamar muuqa qofka tegaysa cadala u dhow iyo kudayo waxuu u tegey muuqa koriyo u tegey odayaashaa ka kala dhuntay waxa uu sheegay inta waayo qof la hadasha waaye sambalolshe iyo wuxuu ku yidhi askar caadiya iiga qora qofkii aad ii qortiin boqol doolaray leedahay saakay intaasoo ka soo helay oo ay askarti iyo nabad sugidda ay wadaan qof kale oo xawaallahu waa ka diiday odayaashoodii akhirtooda waa diideen filinkaas nagala tagay dheheniyo waa ninka buskud u geeya ee feere bal cunug bal cunug adoogiisa maqnay miya diyaarada buskud intuu uga qaaday dheh waree buskud anu kuma cuno ilmama niine naga dhaqaaji buskud u geeya waa la ogyahay asay la soo raacday inuu xamar u naqay ninka caqliyadiisu intaas leh dadka u maleeyaba dadka in ciyaala u maleeya dadka waa ninka ku yidhi muggi jidka guulana xirmay boqol iyo labaatan baabuuraan idin hayaa heer abtiyow xamarina yaaliina waxaan rabaa inaad soo gurubsatiin oo jidkaan furatiin waxaa la yidhi saddex sano jidku furnaayo boqol iyo labaatankan ma hadda imaha ka dhasheen dadkii waxa uu kula macaamilayaa maskax raqiisahoo aan gedmayno dadku waxuu u qabaaba dadka xoola u qabaa asagaa xoola asag waxuu u qabaa dadku inay xoola yihiin qofku waxuu asagu yahay oo kuu maleeya mugga walaxaan idin dhiibaa iyo walaxaan idin siihaa nimaan waxaa maqla hadda ka hor ugaarsaday isagoo waxuu islahay biciid iyo biciid iyo amaad soo heshaa cawl iyo wax soo heshaa xataa sagaaro waaye muggow daalay oo horti joogo oo wuxuu yidhi inta geed fadhiista waxuu maqli jiray sharadaa la galaa geedow in fadhiistou yidhi sheekh cabdulqaadir ow minaan beriga hal sagaara xataa helo wan berimaahan kuu soo biray hewran kuu soo baxaa sagaarow rabaa wanowna u soo baxaa mawankiisa qasho waa beenlow xasan gurguurta marka haddoo wax haysto oo wax baxaayo tayantii mau baxsho mugow wax waayey ow hadda waxuu leeyahay eh, wanan idinsoo qaala hau leeyahy wan yaa lagu siraa kuwaas abgaalow ka intaas waa ka aqli badantihiin yowsan idin sirin ninkaas waa nin ceel ku dhacay waa nin biyo qaadeen waa nin ay u dhammaato siyaasadiisii baaba'day ninkan marka sidiisaba eh, waa nin tuuga hadda ka horaa nin waxaa la yidhi nin tuuga hoo geel dhacayaa nin ku qabta haltiisaa soo dhacaya isaguu nab yidhi magow bididi la soo baxo raba inuu bireeyo awr hebel hayo birayn xaajira waxau yidhi diyadaydan ku siihaa diyadayda diyadayda qaado buu diyadaydan isku furaa sul hashaan taydahanba kaa maali waayo hashaan taydahoo kaligeed an qaabaanba kaa maali waayo haddaad diyadaada bixi karta maad geeligaa ku kaaftoontid xasan sidiisaba haddii uu nin waxaayo yahay aaway dadkan xoolahoodii aaway ninkii moobaylkii dhexdiisa isbaaro dhigtay ninka xamari inta inta udhexaysa isbaaro dhigtay ninkii suuqii bakaare xiray ninkii suuqii xiray ee, suuqbacaad ninkii kaaraan xiray ninkii yidhi lama qof kasta waa inay lacag isiiso waa in ilmaha anfaqooda guriga yaalla waa in lasoo koombeeyo ninka aan meel reebina wuxuu ku leeyahay haddaan baasi idin siiha yaa baasidaas ummadda uga- xaad uga kaaftoomi weysa ummadda xaad udhece maa la yidhaah ninkaas mugad waa nin shaydaana waxa weeye waa inaad iska fiirisiin ninkaanu waa maanta ninka yidhi etoobiya inta ciidan kala waayey oo soomaali waayey oo qabiiladi waayey oo qof kasta waayey oo amerikaankii aan nacay qof kastaa nacday waxau waa ninka etoobiya hadda inta yidhi abgaal baabi'iya waa ninka hadda waxu idin tuugaa waxu fadhaa meesha la yidhaahdo cadale macbuudan abgaal iyo harta abgaala iskale beledkaas waxau waxau ku suubiyo ceelbacd macbuuda maa leh wuxuu ku soo deeyey diyaarad oo basiin saaran yahay ma aha hub iyo ma aha basiin lii fadla waaye nin madi hadda shabaab intaas la ridaayay hal nin oo ku dhaawacmay ama wax ku gaarin ma jiro hal nin ma jiro fuusadaan guri dhisanoo meel ku yaalaa loogu talagalay in lagu korgubo waa fuusta liifad leh etoobiya ma hubay haysataa markaasuu wuxuu yidhi baldaanka taageeri diiday ee abgaal ha la gubo caalbacad waxuu gubay aamina xasan gurigeedii iyo lamadeedu inaguu ku gubay ayaduna waa isaaq daa'uud ilmuhuna waa yuusuf daa'uud miyaysan dad lahayn say ku dhici kartaa inuu ciidan iyo naqda yidhaahdo habrihiina uu gubayo ilmahoodi waxay ahaaday umulisadii beledka shabaab miyay ahayd fuustooyinkan la wadaaho marka waxaa lagu dhuftay daarunicmo sideed meeloodaa looga dhuftay ceelbacad dhulkaa la dhigay waxaa lagu dhuftay galcad ceel maxaad baraa lagu dhuftay aawa wacayslihi aawa caligaafnimadii adeerkiis canugow dhaloo tumayn saddex sana jira aa miig etoobiya iyo midow kala gooye asagoo naagti dhashay naagla dhalatay naagti habartiisoo dhaawaca lamadii waa la yaqaanaa waa kuwan rayaa kaan lahay ceelbaraf waxau usoo diray sanbalulshe iyo niman gaaraah erocopter soo siiyey markaasaa waa ogtihiin aa dhulka la dhigay maqaayadahooda iyo dukaamadooda warkaasu ula kac waaye haddaad mugga dad damiir leh horta aad tihiin oo dad waxgarta aad tihiin ninkaas waajibaa idinka saaran ummadii soomaaliyeedna waa idinku diray qof kasta oo maanta la warsado waxay leedahay ninka abgaalay leedahay ninka abgaal waxaa loo qabaa inaad ku mawqif tihiin waxaad og tihiin nimow ceysho lama arko waxa alla wixii xamar deganaay habar gidir guryahoodiiu baldoos gelshay wixii abgaal deganaay baldoosow gelshay wixii murusade deganaay baldoosow gelshay ma jeerteen beecasharidoodii waa dhacay marka waxaa idinka saaran maadaama aada ummad muslima tihiin inaad maanta gurguurta gacanta qabatiin ood maxkamadda shareecada islaamka keentiin idinma diidi karo si aad beri uga noqotaan fi dunya walaakhira feeri ninku kule ma gurigaagaan gubaamose wayla dagaalame maqasabaa xoog miya wixii cabdiwabiir ou ku dhigay cabdiwabiir soo ugu diriraya lama sano ow markuu ka danaysto u yidhi raxan waa wax baktiya waxma isaga dhan fahmay ow inta gurigiisu tago soo xiray mafers hawshaasi uusan idiin keenin waa nin shaydaan ah waxaa laydinka rabaa maanta inaad inta gacanta qabatiin a sharciga ilaahay ka hor keentiin haddaadan ii keeni karina shan xaba ku dhufta shan xaba miyuu ka badan yahay shan ku dhufta waxaan leeyahay marka guddiga xumoo shayaadiinta meesha isugu keenay guddigaasu waxay raadaayaan nin abgaalahoo reer baadiyahoo qaldanay raadaayaan waxaas waa ka gudbeen abgaal waana ka talayseen macawisley waxaa lagu dagaalgeli jiray abgaal haddow shabaab soo naqda yow reeba dadka eberow ka dhiga saaka waa kana ceelki alkowtar ciisihii qoryaha qaatay meel laga caba ceelka laga cabaalila'ya ee haddii alidanka leey ali axmed waa sidoo kale boosareeri iyo booscaduur wax alla wixii qora qaata uba kale waa joogaan waa ka tooba keeneen afarta tuulo shan boqol oo nin oo qoryo watay dagaalka ugu dambeeye ee eji shan boqol oo qoryay ku galeen qoryahoodii dhulkay dhigteen qoryahoodii dhulkay dhigteen hal xabo oo shabaab lagu soo rida ma jiro abubakar waa sidaasoo kale warsangila caleed hal qof maanta dhexdoodaa la joogaa wixii calalana weli waxaa la leeyahay waynan dilaayaan war waa been war wallahi inaan qof ku dilay qof ku dilaysa lama arko wallahi yani maalin dhawada waxaan arkaya shuutoole yaa haddaanan diriran intaan aadayna yaa adigu iswarso adaa inta maxkamad daaquuda fadhiista dadkan waxay halleeyeen adaa meelaad aadan le e magaashaanad ka dhigee adaa meelaad aadan la ee owakar gaabani meelow aadama la'a anaa mahan u fadha nabadoonkooda macalinfal weyna u fadha shareecada ilaah ilaah u fadhida tubtu ilaah keliya laga rabaa insha allahu tabaaraka wa tacaala ninka meelow aadaala ana waa adiga war nin marka asagu dakanaan la wareegayo meelow la galaa lala abgaalow yowsan idinkula sahan inaan idin leeyahay waajibka aad leedihiin qaata ilaahay u tooba keena odawey iyo sanil iyo shuute oo saddexdoodu adduunka meelay ka maraan la oo adduunka meelay aadaan la yaysan gaashan idinka dhigan bem bay idin sheegayaan wallah cid idin haysata aysan jirin waxaan idin leeyahay marka nimankaanu diinta diintan diinta may la diriirsan yihiin aadad leeyahy wal aayaddan u fiirso wakadalika jacalnaa likulli nabiyin nabi kasta iyo atbaacdiisa nabiga hadda nabi ma joogo laakiin atbaacdiisaa joogta wuxuu hirgeli jiro shareecaha iyo jihaadkii ragga wadaa waxaa weeye aladiina yamuru naasa bilqisti min annaas waay marka wuxuu leey ilahay wakadalika jacalnaa likulli nabiyin nabi kasta waxaan u yeelnay caduwanaan u yeelnay cadow yaa waaye cadowgaas cadowgaas nambarka koobaad yaa iskale shayaadiin alinsi waa gurguurta inta raacdo rumaysa shayaadiin alinsi insiga shayaadiintiisa ayagaa ka horeeya iyo waljini ibliis iyo ilmihiisi ibliiskuna dadka waswaasi u waswaasiyaa kuwaana waa shayaadiin alinsi ayaan cadow uga dhigno wari diintan ilaahay cadowga koobaaday leedahay waa nin shayaadiinul insi awoy wan ma uusan shaydaan ahayn ninka toddobaatan sano dhaafay ee ummadda xoorigeeda dhacaaya ee dhiigeedii isku diraaya ee qabaailka isku hubayhaaya ee inta etoobiya cadowga soomaaliyeed ogeedeen inta wacay basiin iyo soo qaadatay baldaanka ku bilbil baldaanka miyaa shabaab iska leeyahy guriga ku yaala eh, eh, daarunicma ee ku yaala caalbaraf oo ku yaala caalbacd oo ku yaala oo oo oo shabaab leeyahay ama uu degan yahay waa kuma shabaab hal xaba ka maaleen hal qof wax alla waxay ridaayeen hal qof hal qof kuma dhaawacay boqolaan dilla konton allah igu og waa been ilaah baan ku dhaartay beena udin sheega waxaa weeye shayaadiin alinsi weye ninkan shaqadiisu maxay tahay marka yuuxii bacduhum ilaa bacdin zuqrufa alqowl hadal la qurqurxiyey oo been ah ayay isu waxyoohayaan isu sheegayaan saan waaye berriyaa lasoo afjaraa maalintan saasaa la yeelaa afarnimaa ka hirtay shan biloodaa lagu soo afjaraa biyihiyaa ka guray shacabku ma rabaan shacabku haddaysan rabin fiidiyoyaasha ma fiirsata meesha ay tagaanba shacabku haddaysan rabin inay naxbadeeyaan hadda maynan la diriraan hadda xaa ku keenay cadale xaa ku keenay maab gaalaa ku wacdo kaala shabaabna kici ku yiri yaa ku soo wacay xaa ku geeyey meesha la yidhaahdo mawakori maxawaadlaa ku soo wacay mugaad leedaha ciidan isiiya xaa kaa maqan shayaaiin alinsi waay ninkaan waa nin daynaysan gaalada xoolahiiyuu qabaa muslimka xoolihiisiyuu qabaa waxa uu maanta waxbaan difaacaya leeyahay zaxfigan iyo socodkaanna waa arki doontiin meeshuu ku dhammaado insha allahu tabaaraka watacaala waa ceegsan yahay waxaa la iska rabaa dowladda islaamka ee soo socota dowlad aan dhicinaa soo socota war nimanyahu ku sharaf sheegta ilaahay agtiis uga sharaf sheegta gurgurtana waa dhacay waa u dhammaatay waa dhintay waa dhintay international communitigu xataa waa ka dhintay kuwa wixii lalahay gaalada caalamka uu ka dhintay soomaaliya uu ka dhintay abgaa ismaan uu ka dhintay waa nin rafaaya oo badiyo ku taallo ee dhiig taloog taloog siihayo ee rafaaya rafashadaas yousan idinku iyuusan qoobka idinku dhufan abgaalow wabillahi towfiiq asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
يكتب لحن النصر في الأسماع سحرا والعدا ترنو إليه waa hagaag dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaad dhegaysanaysaan beesha wacaysle oo ka mid ah beelaha muslimiinta ee dega walaayada islaamiga ah ee galgaduud ayaa munaasabad ka dhacday degmada galcad ee wilaayadaasi ku wareejisay xoolo geel ah oo ay ugu talagaleen ciidamada mujaahidiinta ee ku jilbi xiran furimaha hore shan iyo toban neef oo geela oo horudhac u ah soddon neef oo geela oo ay beeshu horey ugu ballanqaaday mujaahidiinta ayay beesha ku wareejisay ciidamada mujaahidiinta ee ku sugan furimaha hore kalimaad kala duwan ayaa munaasabadda wareejinta geelaasi laga jeediyey waxaana ugu horeyn goobta ka hadlay nabadoonnada iyo waxgaradka beesha wacaysle ee geeli wareejinta sameeyey waxaan u mahadcelaynaa marka koowaad allihii khaaliq ahaana uumay haddana naga dhigay dad muslimiina meeshaan beriga waxaa isugu yimid odayaasha wacaysle ewel in badanba isu imaan jiray iyo koo isugu yimid say u taageeri lahayn jihaadka xaqa ee lagula dagaalamayo gaalada murtadiinta mushrikiinta iyo koo isu kaashanaya kana tashaha iyo kee mujaahidiinta bariga afrika halkaan bay isugu yimideen halkaan waxay keeneen beriga xoolo ah infaaq fii sabiilillaah ay ku taageerayaan aljihaadu fii sabiilillaah waxay diyaar u yihiin mar waliba inay jihaadka taageeraan waxaa waceysla haddaan nahay beri ka nahay dadka murtadiinta ama gaaladu dabadhilif ku ah hadday rabaan waceysle ah halka u dambeeya ah waxaan beri baan ka nahay waxaan taageersannahay mujaahidiinta u dagaalamaysa kitaabka ee sunnada u dagaalamaysan taageersanna mar waliba iyo toog waliba waana u duceehaynaa nafna waa la garab taagannaa maalna waa la garab taagannaa annagu haddaan beesha waceyslanahana waxaan baraa'a ka qaadanaa inta kitaabka ilahay kasoo horjeeda ebedkeenna waa kasoo horjeesaynaa waxaan xoolaha dhillo infaaqa aan bixinayn waxaan ku taageeraynaa jihaad waxaan rabnaa kuwa nuurka ilaahay damihayo in lagu dilaan rabna kuwa nuurka ifihaayana inay waxaan rabnaa sahay u qaataan waxaan ku wareejihaynaa odayaasha waceysla haddaana suldaan daa'uud xasan aade suldaan daa'uud nagaara guddoom insha allahu tacaala waxaana rajahaynaa gaala inay ku baxdo waxaa waaye waxaan anu nahay odayaasha heer wacaysle ee labada degmood ee galcad iyo ee ceeldheer waxaan halkaan keennay geel geelaas waxaan ku wareejihaynaa suldaanka suldaan daa'uud xasan aadan suldaanka beesha heer wacaysle asaguna wuxuu ku wareeji doonaa walaayada galguduud ee asu maamulo sheekh cabdulaahi abuqaalid iyo rag kaleetoo mas-uuliyiina oo ku wareeji doonyaa ayaguna waxay ku wareeji doonaan ragga jeeshashka ee furmada jooga waxaan leenahay dadka furmada jooga oo mujaahidiinta mujaahidiinay sabra yaa ayuha aladiina aamanuu sbiruu wasaabiruu waraabiduu wattaqullaha lacallakum tuflixuun waxa waaye weydin la garab taaganaa mar walba hadday xoog tahay iyo hadday xoolo taaba weydin la garab joognaa waxaan leenahay kuwa murtadiintaha ilaahay shareecadiisa diiday oon qaraabada aanu nahayo diinta ka tegey diinta ku soo laabta tuubuu ilallah ilaahay u tooba keena ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa mahad iska leh ragga taagan waa arkaysiin iyo xoolaha taagan loo keenayo shareecada islaamka ilaahay inuu ku kor yeelo yani mataqaanaa loosoo sidaqaystay Eh, xoolahaas waxaa waaye waa sidaqo ilaahay dartiisaana loo bixiyow hayaa xoolo ilaahay yaa idinka leh shirki lagu bixi haayo maahan xoolo gaalnimo lagu bixi haayo maahan xoolo diin lagu bixi haayo waaye xoolaha meesha ku xidhan oo tobanka iyo shanta neef ah intaan kaliya ma aha waa walax beri lagu dharaarayo beriyaa la dhiibaa saa dambaa la dhiibaa saakuunaa la dhiibaa xoolo way iska socaan ilaahay yaana na siiyeyo waa dhiibaynaa waana noo sidaqo ilaahay dartiisaana ku dhiibaynaa waxaa waaye ilaahay idinkiisa waana khayrkaas isdaba yaalla waxaan ku bixinaynaa shareecada islaamkaan ku bixinaynaa diinta islaamka in ilaahay ou kor yeelo alxamdu lilaah waxaa weeye halkaan maantay waxaa isugu nimaday beesha wacaysle oo labada degmo ah oo wada een, infaaq lagu bixinaayo jihaadka geelaas wuxuu wahay soddon iyo shan halaad shan iyo toban ka miduhu waata halkan taagan een, walaayada iyo mujaahidiinta ayaa lagu wareeji doonaa shan iyo tobanka dambana hadda la kuurooyin eeguna waanu soo dabayaaliin ilaahay baa mahaddaas iskale maad anugu dheeray maayo dix yaroo gabay aan ku soo gebagabeehaya dil waa qur'aan dhigaan daayinkay karow naga dayayaahe doofaaradan la soo diray sidii dameer hoganugu duldaadaya dulligaanna soo galay iyo kuwaan diinta gaadanaya dalandooliya waa koos iyo doorshaan xar ku diriraya kufrisoo degaajira iyo duugam hoosta naaga yaalla digtoona dha- dagaalkana gaa- gaalkuwaa idin daagayahe waxaa sidoo kale goobta ka hadlay nabadoon xaajiroog oo ka mid ah nabadoonnada beesha wacisle waxaan rabnaa haddaan nahay reer waa isla cadde geelaan mujaahidiinta waxaan ugu wareejinaynaa beriga oo halkan aan taagannahay ee suldaankayna suldaan daa'ud xasan aadan oo dhinaca naga rogo odayaashi reer wacaysle dhammaan aysa kala soconnayn waxaan taagannahay naf iyo maal beesha reer wacaysle inay uhuraayaan kutubka ilaahay hantida aan bixinaynana aan doonayna in lagu boqnogooyo kufaarta dalka soomaaliya kusoo dushay laguna kor yeelo maamulka shareecada islaamka ummadda soomaaliyeed in lagu maamulo dan kaloon ka leenahay ma jiro gaalooy maqal waxaan idin leenahay kuwa gaalada isu ekaysiiyee madaxa dheer samaystay ee labada farood iyo farta xiirtay ee laga gadaayo waa laydin gaadayaa beriga waxaan leenahay tooba keena annagu haddaan nahay beesha wacayslee ku abtirsata abgaalismaan ee ku abtirsata hiraabahawiye waxaan leenahay xasanow towbakeen dadkaagiyaanaha kumana rabno intaad gaal daba ordayso intaad yuhuud gacal ka dhiganayso kuma rabno geelaan iyo mid lamida iyo mid kasii badanna waxaan u bixinaynaa beriga furumaha muqdisho ragga kulaalaya inay ku qadeeyaan ay ku afuraan ay ku casheeyaan halka badanna waa lasoo daba taagana intii riinoo dambaysana kutubka ilaahi aan ku bixinayna haddaana beesha wacaysna kumana rabno towba keenaan ku leenahay kuwa jooga ee aragga nooga eg ee caqliga gaalada watana waxaan leenahay towba keena waxaa laydin ballan qaadayaa inaad nabad gashaan naftiinna iyo maalkiinna muslimiintu dhan inay nabadgeliso waxa laydinka gadaayana waa been in laydinka gaday waxaan ognahay oo baraha bulshada yaalla qoryaha qaata shabaab oonaa laaya ceeg saddexlaa haddaad u geyso qoray ho uu ku leeyahay war shabaab idinka hanti badan wixii maraykan keenoo yuhuud keentoo kufaaru keentay gacanta inay ku jiraan ilaahow marag nooga ahow xasan fircawn iyo qoladihiisa beri baan ka naha haddaan waa islana kutubka ilaahay aanu taaganaha mar walbana infaaqa waa la taagannahay xabadda waa sidanaa waa yeelkayna odagayna islaantayna kulli waxaana ummad jihaadiya haddaanaha soomaaliya ugu dambayntii waxaa shan iyo toban neef oo geela ku wareejiyey ciidamada mujaahidiinta suldaanka beesha wacaysle suldaan daa'uud xasan maantay waxaan ku wareejinay mujaahidiinta geel toban iyo shan neef ah qaybtii ugu horreysay soddonkii neef qaybtii ugu horreysay aan ku wareejinay maantay berri iyo amba saa dambe insha allahna waxaan ku wareeji doonaa shan iyo tobanka neef geelaa soddon neef u ahaa waxaa ugu wareejiyey odayaasha beesha wacaysle oo heer wacaysla keenay inay uga qayb galaan jihaadka inay uga qayb galaan naftooda iyo maalkoodana markii horena wuu taagnaayeen haddaana waa u taagan yihiin oo naf iyo maal ragna insha allahu way diyaarinayaan oo way u taagan yihiin raggoodana qorigay wataan geelaanna waxay ugu tala galeen afur geelad ugu wareejisan wacayslow sow geelan ma sow ma ugu wareejisan insha allahu insha allahu shanta iyo tobanka ugu horeysay waxaan leenahay mujaahidiintu ha ku afuraano waxaan leenahay ilaahay ha ka aqbalo ilaahayna madar khayr qaba ilaahay ku siiyo cadowga inay ilaahay ku jebiyaan leenahay maantayna waxaa waaye maalin weyn ah waa maalin ramadaan ah ilaahay dembigeyna ilaahay ha ku dhaafo in allaale intii soo aruurisana waxaan leenahay dembigooda ilaahay ha ku dhaafo xoolaha meelihii laga soo qaadana waxaan leenahay ilaahay ha barakeeyo runtii wuu meel munaasab ah oo fii sabiililaahi ah ay ku baxsadeen marka ilaahay ha ka aqbala baan leenahay marka annankana waa taagannahay muddo saddexdii sano ee nimankan cadowga ah ay soo galeen dalka odayaasha iyo dhammaan waa beesha wacisle shacab iyo shabaabba waa loo wada taagnaa haddana waa sii dubur jeeriyeen leeyahay naga sii jabiyaan leenahay waxa weeye fadli ilaahayna way maan awoodayna ma ahan waxaan uga baaqaynaa marka heer wacisle wixii uga jira nimankaas riddada ah inay ka soo heraan odayaashooda isku soo dhiibaan baaq tooba keena waan un sheegaynaa waxaan ugu baaqaynaa haddana kaasad ilmahan uu duufiyey ninka la yidhaha xasan sheekh wax dhanoosan dareetaan u sheegay waxaan leenahay ha ka soo reebtaan ilmaha ha ka soo reeb ninkaas wixii raaca waxaa ku dhacay sanfarraqa baa ku dhacay waxaa waaye cudur baa ku dhacay ha ka soo reebtaan aan leenahay beerahooda ha fashaan dadkooda dhinac ha ka raacaan anuguna diyaar baanu nahay inaan ka ergeyno toobada inaan u qabanno wax loo haystana ma jirto wabilaahi towfiiq guud ahaana dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka oo caawa qodobo kala duwan aad ku dhegaysateen waa inaga intaa intaaynu barnaamij ka lamid ah ku kulmi doonno waxaynu idinku dhaafaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu